sinley waa taxane maanseed ka socday xarafkaas siinka sida magaca ka muuqata waa hal abuuro badani ka qayb galeen curatay horaantiisii ilaa saddeiytodobaatankiina socotay taxanahaas baa loo bixiyey sinley waa si wanaagsan dabcan dee waxa weeye waa silsilad sugaaneed muddo dheer caan ahayd oo dee bulshada soomaalidu in badan ay dee soo adeegsanayeen oo ina taarikhda soo gashay maxay ku saabsanayd ama ay ku aadanayd ay salka ku haysay silsiladani silsiladaasi waxay ku saabsanayd dareen wadaniya mid siyaasiya mid bulsho intaaba way xambaarsanayd waxyaabaha ugu waaweyn ay xambaarsanayd waxaa ka mid ahaa wadaniyadda ah midayntii shantii soomaaliya oo xilligaa aada soomaalidu ugu howlanayd weliba siiba jamhuuriyadda jabuuti oo xilliga aan xornimada qaadan ayay gobonnimadeeda ka hadlaysay iyo xorriyaddeeda wejigaasi wuxuu ahaa wejiga wadaniga ah weji siyaasi ah ayaa isna ku jiray oo kacaankiiba markaa cusbaa oo laba sannadood u quraba jiray ayay silsiladani soo baxday marka wejigaa siyaasigana laba nooc weji buu lahaayoo midna kacaanku ka horjeeday midna wuxuu ahaa saluugtan halaburrada qaar saluugayeen israacii labada gobol ee koonfur iyo waqooyi marka wejiyo noocaasa dhinac kaloo jacaylana way lahayd oo xidhitaankeedi iyo bilowgeediiba uu ku jiro waa xagga arrimaha bulshada markaas sifooyinka noocaasa bay lahayd yuusuf haddaynu eegno waa silsilad dheer oo de muddo socotay oo abwaano kala duwana ka qayb galeen siday ku bilaabantay sayaa bilaabay in silsilada noocan oo kale ay bilaabantay horta silsiladu si lama filaanay ku bilaabantay riwaayad la odhan jiray aqoon iyo afkarad baa jirta oo macallimiintii la foolay ay soo saareen adraawi iyo saciid saalax iyo gaariye iyo muuse cabdi cilmi riwaayaddaas waxaa ku jirta hees la odhan jiray saxarla marka heeste ka horreeyey baa jiro cabdiqays uu sameeyey oo adduunya xaalkaabeeya aakhire xagee baad naga xigta ayaa la odhan jiray heestaa markaa saxarla ayaa waxaa ku jiray bayd odhanaya waan soo socdaa kow dhe waxna waan sidaa laba dhe hadraawi baa heesta saxarla ha fududaan cabdiqays baa markaa ka soo jawaabay jabuuti cabdiqays oo markaa jabuuti joogay uu yihi ninka soo socda joog waxaad soo sidanaa celi dabadeedna halkaasay silsiladu ka bilaabantay waxaana loo loo fasishay ama loo fahmay markaa in waan soo socdaa kow dhena ay tahay xamar oo fariin u soo diraysa jabuuti waxna waan sidaan laba dhe waxay sidaana yahay gobonimadii iyo calankii iyo jabuuti cabdiqaysna leeyahay war may anagu halkaygan baanu iimaansanaynaa ee iska jooga halkaasaa dabeetana ay ka bilaabantay dabeetana hal abuuradu jahooyin kala nooc badan bay ula kaceen markii dambe adigu dhowr iyo toban hal abuur ilaa labaatan iyo dhowdhow ayaa ka qayb galay waagaag waxaad tilmaantay yuusuf iyaduna ay ku haysay salka ama ay ka mid ahayd waxyaabaha silsiladaha inta badan sugaaneedkan ay tebinayeen ina ka mid ahayd dhinaca siyaasadda oo kale aanan ka marnayn oo kacaankii oo kale sa aad tilmaantayna abwaano kala duwan oo caana ayaa ka qayb galay qaar badan baa xarig ku matay iyo weliba saameyn badan oo dee inay isku seegaan kacaankii markaa jiray baa yimi iyadoo culayska noocaasa maxay ku maxay ku kasbatay inay ku keento nimankii maxaan ku idhahdaa abwaanada ahay markaa curiyey horta xagga hoosena buugga waxaan u bixinay diiwaanka markaa sadar hoosaan raacino waxaanu silsilada ay kacaanka isa seegeen aw jaamac umar ciise ilaa u naxariistay oo akademiga ka shaqayn jiray oo caan ku ahaa taarikhda daraawiishta wuxuu ii sheegay in guddiga ku jira mar kacaanku u saaray inay siinlay soo baadhaan wuxuui markaanu sarbeebtii waxba ka fahmi weyney waxaanu ku warcelinay waa nimankan waxa la hagaajiyun bay leeyihiin marka kacaanku oo weliba madaxweyne xilligaa joogay maxamed siyaad barre uu aqoon u lahaa sugaanta aadna u adeegsadeen kacaanku aadna u adeegsadeen sugaanta iyo fankaba waxay ka dareemeen inaanay mabdaoodii ama waddadii ay jeexayeen kacaanku siinle ay ka dhinac tahay oo waxyaaba kale ku baaqayso siyaabahaasay u uriyeen dabeetana dabagal bay ku sameeyeen xataa waxaa jirtay xubno sirdoonka ah inay ku darsatay xukuumaddu oo siinleyda qaarkood teebka ku garaacayeen qaarraa ka curinayeen aakhirkii adugu labadii nin hogaaminayay cabdiqays iyo hadraawi labadiba waa la xidhay oo siinley aawadeed baa loo xidhay hadraawi waxaa lagu xidhay gabadh baa ka qayb gashay jabuuti reer jabuutiya dabeetana calankii soomaaliya iyo seef iyo subeeciyad bay u keentay hadraawi hadiyad ahaan ugu keentay intii baa loo sheegay madaxweyne maxamed siyaad barre dabeetana alaabtaa farrin buu usoo dhigo wuxuu igu soo wareeji dabeetana wuxuu hadraawi markaan ku wareejiyey subaxii dambena waa la qabtay oo qasax dheere ayaa loo gudbiyey uu shan sano iyo jarka ku xidhnaa cabdiqaysna looyacaddaa loo dhigay sirdoon isagoo jabuuti ka soo noqonayay halkaasi ka soo raaceen isaguna gaal shiraa xabsigii baa la geeyo isaguna dhowr sannadood buu ku xidhnaa marka nimankii hogaaminayana xadhiggaas ayay ku muteen markaa silsilad wejiyada leh ayay ahayd abwaano badanoo caana tirsan oo dee ka qayb galay oo qaarkoodna bilaabeen qaarkoodna dabcan ay suugaan kala duwan ay ku leeyihiin n maxay bulshadu ka dhaxli karayaan hadda waa muddo dheer xilliga kacaanku markuu laba sannadood jiray waa toddobaatanaadka bilowgiisii haddana waxaa la joogaa laba kun iyo lix iyo tobankii waa taariikh dheer oo aada u ballaaran oo muhiima maxay bulshadu ka dhaxli karaan amaba ay ka faa'iideen ka faa'iidaysan karaan hadda horta maanaan qorin dee heesta iyo qura ee waxaanu qorray duruufihii xilligaa jiray iyo sidiisiina loo arkayay marka dhowr qodob baa laga dhexlaya anigu sidaan filayo taariikh ahaan waa laga dhexlayaa sugaan ahaanna waa laga dhexlayaa afkana waa laga dhexlayaa oo ereyada adagoo dhan waxaanu ku sharxnay xagga hoose anigoo adeegsanaya weliba qaamuusyadii af soomaaliga ahaa anigoo adeegsanaya ayaan xagga hoose ku sharxay marka waxaan aad u aaminsanahay in tixraac ha dhowto ciddii wax qoraysa iyo ciddii si kale u adeeganaysaaba ay tix raaci doonto oo ka heli doonto wax badan oo bulshada iyo taariikhda iyo afkaba faa'iido u ah